munaasabadan waahay tiito shahaadooyin laka guddoonsiiyey arday dhammaysatay qur-aanka kariimka waana laka abaalmariyay ardayda kaalimo hore ku galeen tartanka teeramka hore ee dhikadaasa macadka imaamo dahab ee magaalada laasanood jaweyba goobroog waayey maamulkiiyo macalimiinta macadka waalidiin ulamo baxd walbarashada iyo marti sharaf kala ankureeg maamulaha macadka imaamo dahabi ee magaalada laasanood iyo sharaxaad kubi ujeedkiiyo muhiimada la gulay munaasabadan xafladeenu waxay ku saabsisan tahay laba qodob oo kalea inaynu sharafno ardaydii waxaweyaan tiirimka ee kaalmaha gashay iyo ardaydii waxa weyaan musaabaqaadkii waxaweyaan ku guulaysatay maxadka imaamu dahabi waxaa la asaasay waxaa ka baxay oo ka aflaxay arday aad u fara badan ayaa ka baxday ilaa intaana waa uu furnaa oo marba jiil ayuu soo saarayay maxadku marka maxadku macluumaadkiisa guud waa sidaas weeye walaalayaal saa wada ogtihiin maxadka imaamu dahabi horeyna uu u cilaamiyey oo uu sheegay ardayda waxa weeyaan ceergaabo ka soo qaxday oo kale maxadka waxaa looga dhigay free baa looga dhigay lacag la-aan inay ku dhigtaan waxa weyaan si ay waxbarashadoodii diiniga ahayd ay horay ay ugu sii wataan dhanka kale hanu ku mid ee hubnooga shardugan ayaa ku qayb galay munaasabada iyo ardayda kala dardaarmay inay sii wadaan walbarashadeegan iyoon ku faa'iideeyeen bulshada intii kale waxaa farxadii ah saaka in aan idinku soo dhoweeyo xafladan qiimiga iyo qaayaha badan ee aynu ku karaamaynayno ku maamuusayno ardayda macadka imaamu dahabi kaalmaha hore ka gashay teeramkii macadka ee hore iyo weliba tartan cilmiyeedkii soo socday ee dheeraa ee ardaydu ay ku tartamayeen mawaadda iyo aqoonta ay dhigtaan macadka imaamu dahabi ee barashada culuumta sharciga iyo tarbiyadda oo ka mida macaahidda sharciga ee magaalada laasacaanuud ka jira caasimadeenna khaatumo saawda ogsoo tihiin wuxuu bixiyaa culuumta shareecada ee kala duwan cilmiga sharciga ah oo ah qaala allaah wa qaala rasuuluhu aynu u soo jeesanno baa la doonaya
intiina badan garan maysaan laakiin macadka macallimiintiisaan ka mid ahaan jiray wakhti hadda xoogaa laga joogo macallimiintii ka soo shaqaysa baan ka mid ahaa waa idiin hambalyaynaynaa ardaydii tartanka ku guulaysatay iyo ardaydii kaalimaha hore ka gashay imtixaanadii daraasiga ahaa dhammaantiin waa hambalyaynaynaa halkaa kasii wala dadaalka waalidiintu waa inay ardayda ogaato juhdiga aynu gelinay iyo maalka aynu gelinay iyo xilliga aynu gelinay inu ogaano oo baraarujinno waxaan u mahadnaqayaa maamulka iyo macallimiinta macadka imaamu dahabi oo soo agaasimay oo ka shaqeeyey xafladan quruxda badan lagu maamuusayo oo lagu dhiirigelinayo ardaydii kaalmaha sare ka galay imtixaankii sanadugsiyeedka macadka imaamood dahabi ee magaalada laasacanood iyo weyba useeya ko fursado walbarasho ku helayaan ardayda qaar ee magaalada